kulanto wanaagsan dhegaystayaal sida aad la wada socotaanba waxaa tan iyo toddobaadkii lasoo dhaafay xaafadda islii ay sida weyn u degta soomaalida ee magaalada nairobi ka jira qabqabasho baahsan oo si weyn loogu beegsanayo soomaalida deggan xaafaddaasi qaar badan oo ka mid a dadkaasi ayaa weli ku jira xabsiyada magaalada nairobi oo ay ka mid yihiin bangaani gigiri iyo kasarani qaar kale waxaa dib loogu celiyey soomaaliya halka kuwo kalena ay weli ku nool yihiin cabsi la xidhiirta in guryaha loogu dhaco kuwa ku jira xabsiyada ayaa siday sheegayaan dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadminimada waxaa haysata hoy xumo cunno la'aan iyo bay-ada xabsiyada oo aan wanaagsanayn haddaba dowladda kenya xaq ma u leedahay in si aan kala sooc lahayn ay u xirxirto dadka soomaalida ah iyadoo ku doodaysa in ay sugayso amniga waddankeeda sharciguse muxuu ka qabaa in dad aan lagu soo qabanin iyaga oo faraha kula jira dembi lagu hayo xabsi wadareed muddo ka badan siddeed iyo afartan saacadood iyo in meel qura lagu wada xiro haween carruur iyo rag dadka soomaaliduse kaalin ma ku leeyihiin in xariggan baahsan loo geysto waa amuurta ay ku saabsan tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a waxaan igala qaybgalaya garyaqaan xasan jaamici oo ah imaamka masjidka dacwa ee magaalada st paul ee gobolka minnesota oo jooga st paul dalkana maraykanka xaaji xasan guuleed oo ah guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii kana mid ah guddi ku howlan sidii dadka xirxiran loogu heli lahaa qareenno u dooda iyo cabdirasaaq xaaji geedi oo jaamacadda nairobi university ka diyaarinaya shahaadada b h d ga dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a waxaana marka ugu horreysa bal dhammaantiin min hal su-aal oo ku saabsan bal sida uu mid waliba oo idinka mida uu arko qabqabashadan xaafadda islii ee lagu beegsanayay soomaalida degan xaafadaasi marka ugu horreysa cabdirasaaq caashay horta waa arrin aada iyo aada u naxdin badan kullaytaba annaga waxaan aad oga xumaanay soomaalida haddeer la raafaya hal nafar ama shaksiyan oo soomaali dad masaakiin oo ganacsatayaal leh dumar odayaal caruur baa la raafay waa arrin aada u nax badan laakiinse markii dhinaca kale ka eegto dawladda kenya ayadana qaylun baa sheeganay hayaan marka arrintaa in la balans gareeyo oo fikradaha la balans gareeyo oo laisku kakeeno wixii dawladda ku qasbay iyo dhibka soomaalidu soo gaaray unbaa kulleysa waa aniga ila tahay waa tahay saasbaan u arkaa waa kugu soo noqon doonaa isla su-aashaasi bal sidaad u aragtid garyaqaan sheekh xasan jaamici qabqabashadan soomaalida sida weyn loogu beegsaday maalmihii lasoo dhaafay ka dhacday xaafadda islii ee magaalada nairobi waa mahadsan tahay aashacuud waxaan u arkaa ko waa discrimination waa kala sooc waxaa qaxooti fara badanaa jooga waan soomaali ahayn wadanka kenya marka soomaalida in goonin loo soocay waa kala sooc ayaan u arkaa oo xadgudub ah laba waxaan kaloo u arkaa xadgudub aadami ah oo afka qalaad loo yaqaano human rights violation oo micneheeda ay tahay xuquuq ayay lahaayeen dadkan xuquuqdaasna waxaa ogolaaday oo dowladda kenya ayaa saxiixday xuquuqdii ay lahaayeen markaa waa la duudsiiyey oo lagu xadgudbay oo ah inay nabad helaan degaankooda inaan meesha degan yahan lagu xadgudbin nolosha aan lagu xadgudbin inaan la iska xirin iyadoon lahen la helin probable cause oo ah wax cad oo caddeynaya inay dembiye faraha kula jiraan iyo midda ugu dambaysa waxaan u arkaa collective punishment wax afka qalad loogu yaqaano af soomaaliga uu yahay ciqaab jamaaci ah dad wada socdo oo hal meel kasoo wada jeedo oo lawada ciqaabayo taa intaba dhammaan waa wada xadgudub oo caalamka oo dhan shuruucdooda caalamiga ah iyo tooda khaaska ah ay wada aqoonsan yihin inay xadgudubyo cadcad ay tahay oo meel aan lagu soo gaban aad baad umahadsan tahay garyaqaan xasan jaamici waa kuu soo noqon doonaa mar kale isla su-aashaasi bal sidaad u aragtid xaaji xasan guuleed waxaad ka mid tahay soomaalida muddada dheer degan xaafadda islii ganacsi ku haysta ganacsatadii xaafadda isliina madax u ah bal sidaad u aragtid xaaladan ka taagan xaafadda islii gaar ahaan qabqabashadan iyo dadkan xabsiyada lagu guray tan hadda maanta nagu dhacday ma aha mid caadi a ma aha waxay u dhowdahay tii ka dhacday waa gaala oo kale waxaa meesha yaalla xirxiridda ay xireen ka sokow waxa weeye sida ay dadka ay u habeynayeen baa si fool xun oo aada iyo aada u xun masalan meesha la isugu geeyo dadka marka markay dadkii qabqabteen garoon weyn oo concentration caabkii germany lagu sheegi jiray bay isugu geeyeen cunno la-aan bay meesha dadka joogeen dhowr habeen waxa ay joogeen meel aanan hoy lahayn meel aanan gogol lahayn waxa ay ku sexraana aan jirin cid u geli kartay oo wax u geyn kartayna aan jirin horta aada bay arrinta u fool xumayd waxay isku dareen rag iyo dumar waxay kuloo soo dareen dadaan soomaali ahayn oo ajnabiya oo alkoholista ah oo qurna ayaa iyagana meesha lagu soo xareeyay midda iyada ah waxay nooga daran tahay nooga xun tahay hadda midii wagaala ka dhacday wagaala wagaala rag unbay ku ekeeda dumar iyo caruur iyo odayaal iyo lama kaxayn jirin marka arrintan wax midda la yaab kale waxa weeye qaraxii ugu weynaa markuu ka dhacay westgate meesha la yidhaahdo madaxweynaha isaga ugu horreeyey waxna daafaca soomaali daafaca oo yiri dadkaasi shaqo kuma leh qaraxan maanta dhahay marka qarax yaroo kaniisad xabad intay dad fureen oo wiil yar madaxa laga toogtay keliya ayay marmarsanyo uga dhigteen qabaqabashada hadda ay keeneen waa fahmina lahay marka dawladda siday isu bedeshay madaxweynaha laftiisa siduu fikradiisii u bedelay fikradu naga haystay iyo sida dhaqsada uu u bedelay taa iyada shaki weyn bay na gelisay oo waxaanu ar- waxaan u arkaa anigu in ay tahay pressure meel kale ka yimid oo la rabo in dawladdii ay si kale noo noola dhaqato annaga qudhigeenna marka waxaan rabnaa in aan- waxaan inaan ka baaraan degno qudhigeenna oo dabacsanaan badan baa nagu jirta waa is-ilownay Eh, dad badan oo ganacsato ah iyo shacab caadi oo meesha lagu dhaqaalayo badan baa jirta soomaalidu marna intay fadhiisto kuma heshinin hadday waxna soo wajahaan see wax yeelnaa iyo sidee uga hortagnaa wax haddayna soo wajahaan sababta waxa waaye habeen iyo maalin al-shabaab baa sheeganaysa qarax hadduu ka dhaco nairobi annagaa yeelan leeyihiin al-shabaabna waa soomaali dadka ay dha- ay arrinta ka dhagtooda ka dhacaysana waa soomaali marka waniga arrimaha waxay ahayd inaan annagana xoogaa aan intaan is aruurino aan ku fikirno barasaabka dirijinka nairobi aan maqribkii la hadlay waa u sheegay waxaan idhi inta noo yeerteen maalin dhexdaas madaxweyne la hadlay oo yiri dadka xun iska soo qabta baa idinkoon waktina siirin ba haddanana soo weerarteen marka waxaan rabnaa inaan kula fadhiisano marka isagu beri baan shiro leenahay dad yar ha ii yimaadaan buu yidhi waxaa mada ka dhaadhicsiinaa arrintan horta in la joojiyo odayaasha degan magaalada isli odayaasha u ah iyo madaxda kalena uu inta lala fadhiisto la arko dawladdana markaa bal loo aqliyayo oo la yidhahdo sidanaan wax u qabanayna isaan u qabta taasaan hadda aan rabnaa inaan dadka ku nabadgelino waa tahay xaaji xasan aad baad u mahadsan tahay mar kale aan kugu soo noqon doonaa hadda waxaa taagan eh, qabqabashadii way socotaa oo soomaali badan baa weli laqa qabanaya cabsidii way taagan tahay qaar badan oo soomaalida ka midana xabsiyada ay ku jiraan kasaraani bay ku jiraan bangaani bay ku jiraan eh, xabsiga kale ee ku yaala gigiri xabsiyo badan oo ku yaala magaalada nairobi ay ku jiraan dhammaantoodna ma aha sida muuqata dad dembiye lagu soo qabtay oo waa dad guryahoodii loogu galay habeen madow oo lasoo qabqabtay marka bal waxaan rabaa een, xasan jaamic inaan su-aashaan een, ku hordhiga maadaama aad tahay nin sharci yaqaana sharciga caalamiga ah muxuu ka qabaa in dad qaxooti ah inta lasoo qabqabto oo guryahoodii loogu galo xabsiyo lagu guro oo lagu hayo haddana kenyana ay ka mid tahay een, wadamada saxiixay sharciga caalamiga ee qaxootiga Eh, marka hore sharciga caalamiga kan kenyaba hal- in- inaan isku darnaa fiican sababtoo ah may eh, lix iyo tobankeeda kun sagaal boqol iyo lixdan iyo lix dowladda kenya waxay saxiixday eh, sharcigaasi way adabtay simicneed waxaa weeyaan wuxuu ka mid noqday shuruucda wadankeeda sharcigaasna wuxuu qeexayaa qofka refujiga inuu yahay qof soo cararay eh, wuxuuna ka soo cararay naftiisa oo khatar gashay amnigiisa oo khatar gashay naftiisa marka la- marka la leeyahay waxaa loola jeedaa noloshii daruuriga ahaa ma heli karo nabadgelyadiisa ayaa khatar gashay iyo xorna ma ahan inuu noolaado ee qofka noocaas oo kale ah qawaaniinta caalamiga ah waxay u dejisay xerar khaas ah xerarkaas oo ah in qofkaasi wadankuu tago la siiyo kow hoy laba caafimaadkiisa in la ilaaliyo iyo saddex raashiin oo uu ku noolaado marka hoy waxaa ka mid a qofka in eh, markaas uu helo eh, xuquuqda caamka ah meesha uu joogo oo ah dadka degan oo kale in loola dhaqmo oo ah in xadgudub aan lagu sameyn meeshuu jiifto meeshuu ku hoydo marka hadda waxaan arkaynaa xadgudubyo ee ka dhacayo dhanka dowladda ee kenya oo ah maaragtay xuquuqdii hoyga la xiriirtay xuquuqdii xorriyadda oo qofka ma dhaqdhaqaaqi karo qof soomaali hadduu yahay markiiba waa la qafaalayaa iyo xuquuqdii ahaa qofka naftiisa ee maaragtay amni iyo ammaan inuu helo marka intiiba waa lagu xadgudbay marka qawaaniintii ay saxiixeen ee dowladda kenya way ku xadgudbeen caalami ahaan waa in lagula xisaabtamay noqonaysaa iyo waxay kaloo xadgudub ku sameeyeen qawaaniintooda iyaga u qoran oo ah qofka qaxootiga oo xuquuqda asaasiga la wadaaga qofka aan qaxootiga ahayn ee hadda annaga oo kale halka markaan imaanaynayba refuji ahaan markaan ku nimid ama asayli ahaan wadanka maraykanka xuquuq la siman xagga xorriyadda xagga deegaanka xagga naftoo la ilaaliyo xagga xadgudub aan la samaynayn dhammaan waxaan la wadaagnay dadka wadanka ku dhashay saasoo kale ula wadaagaan ee dadka soomaalida qaxootiga ah dadka kenyaanka ah marka intaba waa lagu waa lagu wada xadgudbay dhegaystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka e v o a oo toddobaadkan ku saabsan qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda islii ee magaalada nairobi aan mar kale dib ugu laabto barnaamijka waxaan rabaa een, su-aal kaloo ku saabsan dowladda kenya een, inta badan qabqabashadan ay maalmahan u dambeeyey sameynaysay waxay u cuskanaysay in ay amnigeeda ku sugayso in xaafadda islii oo ay soomaalida u badan tahay dadka la qabqabtana iyaga u badan yihiin in ammaankeedii uu sii xumaanayo oo dhistaasi ammaanka ku sugayaan marka bal waxaan rabaa dowladda kenya iyada xaq ma u leedahay in ay qaado tallaabo kasta oo ay ammaankeeda ku sugayso cabdirasaaq waxaa muran ku jirin sidii maaragtay qaxootiga dowladda kenya usoo dhogeysay taas dowladda aada ba u mahadsan tahay falka haddeer ku dhaqaaqayno waa fal in la cambaareeyo banaan oo gumaadka soomaalida la gumaadayo laakiin waxaan ku noqonayaa waa inaan isweydinno labaatan sano kadib dowladda maxaa ku qasbay inay gadoodo oo soomaalida darkaato si fiican usoo dhogeysay ku kacda caashay waxaa weeye gurigeeda haddii lagugu soo galo waa dagaalamaysaa dowladdii waa carootay markay noqoto arrin national security-na oo nabadgelyo qaran markay noqoto waxaa taabanaysaa qarannimadii dowladda waxaa taabanaysaa dhaqaalihii dowladda jiritaankii dowladda ayaa ayaa taaban laazim dowladdii waa gadoodi anaga lafteena sidii xaaji xasan uu sheegay dad isnidaamiyey oo nabadgelyada dhinac inaan anagna ka adkayno dadaal noocaasa sameeyey waa noqoni waynay haddeer unbaan soo xasuusanay inuu waajib noocaas una saaran yahay marka waxaa hilmaamnay waajibkayni annaga na saarnaay oo inaan dowladda gacan ka siino xagga nabadgelyada qolooyin yar ayaa habeen iyo maalin khaniisadaha ku dhibeen habeen iyo maalin makaatiyaha loo raaci layahay oo qarax wesgate waa maqashay wixii ka dhacay marka dowladdana sharci waxa uu leedahay oo qaynuunka wuxuu dhigayaa inay hataa qaynuunkaas susben gareyso oo emergency ma aragtay saarto mar alla markii nabadgelyadii guud ama nabadgelyadii wa tahay wa tahay cabdirasaaq xaaji waa kuu soo noqon doonaa xasan xaaji adna waa kuu soo noqon doonaa marka laakiin waxaan rabaa in su-aashaan aan siiyo garyaqaan xasan jaamici xasan jaamici sida uu cabdirasaaq xaaji geedi ka dhawaajinayo dowladda kenya xaq ma u leedahay mar hadday u cabsato ammaankeeda in ay qaado tallaabo alla tallaabadae isleedahay ammaankaaga waad ku sugi kartaa caashataan horey kugu sheegay dowladda kenya waxay saxiixday maaragtay treatygaasi oo conventionkaasi oo ku xusan dhammaan xeerarka maaragtay international human rights instruments wixii xeerar ah oo lagu ilaalinayo xuquuqda asaasiga ee qofka aadamiga ah marka xuquuqdaas waxaa kamid qofka shaksiyan inaan lagu xadgudbi karin haddii qofka xitaa la tuhmo inuu dambiilo yahay markii lasoo xiraay in la helo waaye standard oo ah in la gaaray marxalad la dhihi karo qofkaasi wuxuu faraha kula jiraa ama dad faraha kula jiro dembiyo ayuu la shaqeynayaa markaas waa marka lasoo xiri karo probable cause ayaa la yihahdaa luqada qalaad oo tuhun noocaas kor inuu gaaro kaas waa kow horta taa ma dhicin talabaad ma jiro xarig jamaaci wax la yihahdo wax ka daran ayaa maraykanka ka dhacay halkan two thousand one kii september eleven dhib weyn ayaa maraykanka ka dhacay oo dad maaragtay magaca islaam ku hadlaya xadgudubkaas sameeyey taasna ma keenin in dowladda islaamka muslimiinta oo dhan inay soo wada ururiso oo meel ay isugu geyso iyadoo ilaalinayso xeerarka caalamiga ay saxiixday oo ah nafsada ama shaksiga aadamiga ee ku nool maraykanka qaxooti ha ahaado ama ha u dhasho inaan lagu xadgudbin ilaa la hayo wax cad ah in dembiga faraha u kula jiro marka qofna kama dhaadhicin karaan dowladda kenya in kumaan kun oo qof ama boqolaal qof inay faraha dembiga kula jiraan marka meel arrintan ay usoo mari karaan oo sharci ah ma jirto waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh xasan jaamici waxaan rabaa xaaji xasan adigu magaalada nairobi waad degan tahay ganacsatadii baad ka mid tahay bal xabsiyada iyo xaaladahooda waxaad nooga sheegi karto xalayna shir baad yeelateen adinkoo gudda ah oo aad uga hadlayseen arrimahan ku saabsan xarigan iyo dadka xirxiran iyo xarigga weli socda bal waxaad nooga sheegi karto xabsiyada ee dadka ku jira soomaaliya ha noqdo ama yuu noqon horta xabsiyadu way dhib badan yihiin kenya meel hadda mataqaana qof uu jecelyahay inuu hal habeena uhoydo ma aha waxa ninkaa qofkaa isagaa nolol bini-aadmi ma haysto insaannimadana way ka baxsan tahay sida loola dhaqdo annagoo markaana lasoo qabtay oo laleeyahay waxaad tihiin burcad baad tihiin waxaad tihiin criminals baad tihiinna waaba xaggaan ba kasii jirnaa marka arrintan waxa waxaa annaga hadda noo banaan waxa maanta beri see waxaan oo kale uga nabad galnaa haddana si ay noogu dhicin midda hadda aada iyo aada aan aan ka fikirayno waa taa dawladda hadda inaanu sasabano un bay noogu qasbaysaa sida keliya oo marka aan rabno inaan umuujino waxa weeye annagaa diyaar ah in dawladdii inaan la shaqayno oo wax alla wixii amniga halaynaya in aanu iska soo qabano hadda laakiin iyadaaba nafiskiina siinin nafiskiiba haddiina la siinin aan sidaa ku yeelno waxaan rabnaa haddana in aan ku adkayno in arrintaanayto si fiican loo looga baaraan dego aan ogaano sidee markaa waxaanoo kale uga nabadgeli karnaa beri mee beri dambe waxaana aanu u sheegno aanu cadaynay laba shay baa annagu noogu daran mid waxa weeye civil serviceka kenya oo dhan shaqaalaha dawladda meeluu joogaba ha yaraado ha weynaado talaata baysteen buu siisanaya wadannimadi kun shilin haddii la siiyo waraaq kasta waa bixinaya waxay marka soo halleeyeen bay rabaan maanta in ay dib ugu noqdaan ay soo tirtiraan taana ma soconayso waana u sheegnay midda kale marka waxa weeye in aanu markaa aanu annaga aanu u caddayno dhahno ninka xunaad raadinaysaan ama ninkaad umalaynaysaan inuu argagixsan yahay intiidan idinku gurgu xafiisiina kasoo bixinba waa cararaajaab halba kale og waxa aad dariiqa ugu imaanaysaan waa masaakiin waa dad aan waxba ogeen munaafiq dabkuu shiday waxaa la yidhi mu'min baa ku gubta marka anagu dhibaatadan haysto waxa weye inaanu aqoonin wuxuu yahay iyo meeluu ka imaaday soomaalina hataa inuu ahayn u badan baa anaga maanta hadda na gubaaya hase yeeshee hadda iyagu waxaasoo dheg u dhigi maayaan maxaa yeele waxaa noo muuqata inay ujeedo gaara ay leeyihiin mar hadday ujeedo gaara ay leeyihiinna waxa laga qaban karo waa yartahay waxaan ka ahayn marka ma aragtay si unsasabasho ah sharci kaa celinayna ma laha meelaha loo qaylin lahaay oo loo aadi lahaay oo adduumada waxaan leeyahay develop nationska horumarayna raalli bay sidan ka yihiin maxaa yeele waxaanu dareensannahay hadda jiritaanka soomaalidaba inay khatar ku jirto in qaranka soomaaliyeedba la baabi'iyo ayaan arrintan hadda u turjumaynaa marka waxaan aanu leenahay annaga dhexdanada aan isku noqono aynu ogaano sidii maarata maaragtay aanu u dhaqan lahayn dawladda ula dhaqan lahayn ta noogu daran oon ka baqayno nugu soo socota waxa waaye dawladda markii ay arrintan wax ku qaadi weyso in shacabka kenya oo shacab aada u fiicana oo dad aada loola noolaado u fiicana inay nagu dirto sida loogu diri karana waa sahal iyagaa dhowr laga dilayaa waxaa la leeyahy waa kuwa aad nimanka aad maaragtay soo dhawaysateen oo guryihiina ka kirayseen oo dukaamadiina aad siiseen taa waaqa maanta waa idin baabi'iya soomaalia sababta soomaalidu iyaduna waxaa weeye dadaalkeeda aada u badan maasha allah waxa weeye maanta caawa meesha soo degto beri guri bay ka dhisaysaa wixii odina waxay keenaysaa marka animosti waxa la yidhaahdo waa tahay xaaji xasan aad baad umahadsan tahay inta badan dadka hadda xirxiran inkastoo maalintii arbacada ahayd magaalada muqdisho lagu celiyey dad siddeetan qof ka badan oo dowladda kenya ay ogolaatay in ay laabtaan dadkaasina ay yihiin dad iyaga iskood isu xilqaamay oo xabsiyada kenya gaar ahaan kuwa magaalada nairobi ka doorbiday inay dib u laabtaan laakiin weli kuwo badanaa xabsiga ku jira dadkaasi dadkii u tegay waxay sheegayaan in qaar badan oo ka mid a ay sharciyadoodii haystaan qaar ay guryahoodii iyagoon sharciyadoodii markiiba lasoo bixin lasoo qabqabtay waxaa la sheegaya inay ku jiraan caruur inay ku jiraan haween uur leh in dadkii si aan kala sooc lahayn ay meeshii ugu jiraan marka sharciga markaad fiiriso sheekh xasan jaamici dadkaasi xabsiyada ku jira dhammaantood xilligan la joogo maxay xaq u leeyihiin iyadoo dowladda kenyana teeda fiirsanayso dhinaca amniga dadkanna ay la fiirinayo xaqa ay u leeyihiin in ay iyagoo ah dad qaxootiya inay helaan xuquuq lamida tan muwaadiniinta degan waddanka kenya sheekh xasan jaamici qofka aadamiga sidiisaba xuquuq asaasi u leeyahay bini aadan ahaan hadduu xabsi ku jira haduusan ku jirin haddana waxaa jira xuquuq kale oo inmate rights la yidhaahdo oo ah dadka marka lasoo xukumo oo inmate ay noqdaan xolooladeeda markii la xukumo xabsi la geliyo xuquuq asaasi ay leeyihin markaas xitaa laguma xadgudbi karo waxay leeyihin maaragtay xuquuq xagga caafimaadkooda in la ilaaliyo hoygooda hoy nadiif ah inay seexdaan isriir nadiif ah inay helaan waxaa kamid a xuquuqdooda in amnigooda la sugo oo aan lagu xadgudbin jirkooda iyo markaasi wixii xuquuq oo markaasi asaasi ah oo qofka insaanka aadamiga uu xaq u leeyahay xabsiga dhexdiisay ku lahaana waxaan ka hadlayaa dad la xukumay haddaan la xukumin haddana xuquuq kuwaas lamid ay leeyihiin waa kuwa aan la xukumin oo ah maaragtay kuwa la eedeeyey oo keliya meesha ay ku jiraan inay ahaato meel caafimaad leh waxaa loo jeedaa meel nadiif ah raashinka la siinaya raashin caafimaad leh in dawadooda iyo caafimaadkooda laga warheybo oo dhakhaatiir ay booqato oo dhakhaatiir khaasa loo sameeyo haweenka hadday uur leeyihiin inay helaan attention khaas ah oo laga warhayo macluumaadka naxtinta badan waxaa kamid aan maqlayno haween inay ku dhaleen meelahaasi oo ay dhiig baxeen marka waxaan ula jeedaa xadgudub aan oo aan la fiirsan karin oo qofka aadamiga ah oo dareen bini aadan leh xitaa ma ahan islaamnimo iyo wax lagama hadlayo dareen aadami qof leh xitaa wuxuusan samayn karin ayaa meesha ka socdo oo haba yaraatay in laga aamuso aan mudnayn waxaay ku maaragtay mamarsiyaha ay ka dhiganayaan dawladda kenyana ma gaarsiisna heerkaasi horaan usoo sheegay saddex kun iyo ziyaadaha ku dhimatay qarax fool xun iyo billions of dollars a ka khasaaray dhibkii maraykanka soo gaaray tacaamulkaasna maaragta kuma sameyn muslimiinta degan waddanka maraykanka marka nooc kastoo xuquuqul insaan ayay xadgudub ku samaysay dowladda kenya oo iyaga u qoran ama ay saxiixeen waa tahay sheekh xasan jaamici aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq xaaji waxaad ka dhawaajisay in dowladda kenya in dowladda kenya wax yar waxaan waxaan qoran lahay garyaqaanka arrin uu ka dhawaajiyey nine leven markii dhacday muslimiintii maraykan lama gumaadin laakiin waxaa ka maqan garyaqaanka oo uu hilmaamsan yahay waddan dhan oo afghanistaan la dhaho baa loo burburiyey marka taasaan rabaa inaan xasuusiyo mar alla markuu dib uu dhaco laazim dawladda waa gadoodaysaa maraykan wuu gadooday waddan dhan oo afghanistaan la dhahay buu dhulka digay
wa- ani waxaan ka hadlayay dadka wadanka gudihiisa joogay in sida loola dhaqmaan ka hadlayay laakiin maadaama dawlad awood badan ay tahay ma aysan saxiixin heshiiskii caalamiga ahaa oo international criminal court in oo lagula xisaabtami karo dawladda maraykanka ma aysan saxiixin taa marka waxay keenaysaa inaan la horgeyn karin maxkamadda noocaas oo kale ah in la raadiyo waddooyin kale laakiin ma la isbarbar dhigi karaa marka markaad fiiriso khasaarihii dhacay sebtember eleven dhacay iyo hal qarax oo ka dhacay een, magaalo ka dhacay oo ilaa iyo haddana aan la ogeyn cid geysatay oo haddiiba aan kaba kaba soo qaad adoo raalliya ama kaba soo qaadno in qaraxyada inta badan shabaab ay sheegato haddii Maya, xitaa maya.
in case ay shabaab sheegato ma loo ciqaabi karaa soomaali Eh, waxaan siinaya su-aashaas cabdirasaaq ciqaab jamaaci looma ciqaabi karo waa kow talabaadna hadda waxay u gudbi kartaa oo hadalada qofkeena kasoo baxay kamid ah ciqaab qarameed waxaa suurtagal ah hadda cabsida dowladda soomaaliya ku jirta la aaminsan way kamid noqon kartaa in wadanka xitaa ay gu- ay ku duulaan ay qabsadaan waa haddii awooddaas ay leeyihiin eh, way u gudbi kartaa sababtoo ah hadda fiiri dowladda maraykanka markii september eleven ee dhacday farihii macnaha la helay ayaa wuxuu gaarsiiyey inay ka yimaadeen eh, wadanka afghanistan marka saasaa wadanka loogu duulay hadda marka hadii hadda ilaa hadda wax la hayo ma lahan macluumaadka waxyaalaha oo shuruucda ay farayaan waxaa ka mid a markii dembiyaal ay dhacaan in baaris xoog badan la sameeyo baaristaasi waxay soo saarto natiijaha in lagu dhaqmo dowladda kenya ma sugin wax baaris ah natiijo kasoo baxday iskaba daaye ma aysan sameyn xitaa hadday samaysayna natiijo iyadoon kasoo bixin ayay qaaday tallaabo deg deg ah oo xadgudubyo ah marka tallaabadaas waa u gudbi kartaa tan hadda uu sheegay xaajigoo kale in xitaa ay ku fikiraan hadday wadanka ay qabsan karaan inay qabsadaan waa suurtagal laakiin aniga waxyaalaha aan jeclaan lahaa weeyaan dowladda soomaaliya inay laftigeeda ha tabardadnaato inay tallaabo qaado ay kaga jawaabto arrintan ay ka mid tahay safiirka soomaaliya inay u yeerato ciidamada kenya inay soomaaliya ka baxaan iyo in heshiisyada kenya iyo soomaaliya hoolda la geliyo haddii awooddaas dowladda ay leedahay dhegaystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda islii ee magaalada nairobi cabdirasaaq xaaji aan kugu soo laabto mar kale een dowladda kenya qaraxyaa ka dhacay magaalada nairobi waa dhab inta badan waxay ka dhacaan xaafadda islii waa dhab xaafadda isliina soomaali baa u badan laakiin marka aad fiiriso xaafadda islii iyo xaafadaha kale ee ku yaala magaalada nairobi ma aha xaafado kale xirxiran marka dowladdu ma ahayd in ay baaritaan samayso ka hor inta aanay ku dhaqaaqin inay si guud soomaalida u beegsato cabdirasaaq kolley taba caasho horta qaraxyaalka meelihii ka dhaceen ee sidii sheegtay ee nairobi kali ma aha waxaa ka dhaceen magaalooyin fara badan adoo raalli u sheegtana hal hal qarax ma aha dayta afkaada waxaa soo maray hal qarax inay dadka loo xasuuqay waa dembi aada u weyn waa arrin aada u folxun laakiin qaraxyaalka dhaceen iyo dibka maaragtay qaraxyaalka keeneen eh, waa aad ba u badan tahay sidii adiga u yareysa maaha laakiin midkan hadda ugu dambeeyey ee keenay carada ah in hal mar soomaalida lagu dhaqaaqo wuxuu ahaa mid xaafadda islii ka dhacay soo maha ha aan isfahanno arrintan inaan fahanno waa fiican arrin eh, wakti dheer soo socotay qaraxa wakti buu soo socday kulleytaba waxaan qiyaasayaa dawladda baaritaan baa sameysay kulleytaba xasuuqa hadda soomaali soomaalida lagu sameeyey waa arrin aada u falxun xabsiyaalkii lagu xareeyey iyo police stationka eh, eh, lagu xareeyey soomaalida waa meel qof bini aadan ah ku ficnaan in la geeyo laakiin dawladda ayadna waa cawaadaysaa dan baa sheeganaysaa laasim inaan isbarbardhigno oo balan garayno ayaa loo baahan yahay caasho laakiin dowladdu ma ahayd in ay baaritaan samayso ilan dembigii een, soomaali oo dhan ma gelin Een, xaafadaasi muddo dheer bay soomaalidu deganta ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii baa aada loo degay xaafadda islii Een, dembiga lama wada gelin shaksi iyo laba iyo saddex iyo afar way geli karaan laakiin soo haddaba ma dhici karto in dadkan faraha badan leh xabsiga ku jira in uusan midkoodna ku jirin dadkii qaraxyada geystay horta dawladda sida haddeer ku cawan haaso waxaa sameynayaan wax la dhahay screen dadkii markii meel ku hareysay xabad ma marin inkastoo waktiga meelaha ku haaso sidii eh, police stationmaha iyo meelaha prisonka eh, wakti dheer had qaadatay taasoo sharciga maaragtay eh, waafaqsaneen Eh, dadka dad ma aha meel lagu xareeyey oo maaragtay xabad lagu furay ma aha waa dad baaritaan lagu haayo shalaytana waxaa waxaa loo fasaxay enjiyaalka waxaa loo fasaxay sa- saxaafadda oo arrintaas eh, xalay waxaan ka egnay tiiviyaalka ayagoo maaragtay loo fasaxay oo eegayn dadka sidii loo baaray sida haddeer sheegan hayaan baaritaan baa sameynaya haddii leeyihiin baaritaan baan sameynaynaa annaga waan gubanay guryaan uu gubtay baaritaan baan samaynaa nafaasa nala siiyo waxay la tahay inaan maaragtay annaga dawladda la kaasano oo xagga nabadgelyada gacan ku siidno oo wax la qabno dadka yar oo dhibkooda iska soo saarno waa ku gartay adaa waa jirtayda aad baad umahadsan tahay xaaji xasan dhinacaagan usoo laabanaya guddoomiyihii ganacsatada tahay xaafadda isliina muddo dheer baad degan tahay kulamo baad lahaydeen maalmihii u dambeeyey tan iyo markii arrimahan ay soo kordheen kiinii ugu dambeeyey xal u dhacay waxyaabaha ugu waaweyn aad uga hadasheen oo arrimahan bal hoos u dhigi kara hadda socda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in ma aragtay dadka hadda xirxiran oo bilaash ku xiran ama wax weyn la yeelay sidii aanu maaragtay sharciga ula tiigsan lahayn dawladda oo looyaro iyo u qabsan lahayn u dooda maxkamadaha oga dooda kuwa xiran iyo kuwa iyo hawshaan xun foosha xun ee socota marka taa iyada waa dhanka sharciga weeye midda kale waxa weeye dadka qudhigooda si aan shucuuradooda u dejin lahayn oo maaragtay aynu u sheegi lahayn sida la rabo inay u dhaqmaan sida la rabo inay u dhaqmaanna waxa weeye dariiqyadu iska taataagan yihiin inay inay iska dhowraan inay guryahooda wakti fiican ay aadaan in ma aragtay koox koox ayan u fadhin meel maxaa yeelay target bay noqonayaan marka shirkanaga galada markaan soo xirnay niman dhalinyaro ah xoogaa intay is habeeyaan waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in aan mudaharaad dhigno dukaamadan xirno marka go-aanka ay odayaasha gaareen markaa da shirka fadhiyey waxay ahayd labadaa shayba haddii lagu dhaqaaqo inay faa'iidano ahayn sababta waxaa weeye dukaanka haddaa xirto ganacsigaadi baa iska xirtay protest ma noqon karo haddii aada mudaaharaad dhigtana balaayo dhan baa kugu soo gabanayso meel walba inta laga yimaado ama xataa qarax lagu soo dhex tuuro baa marmarsinyo loo heli karaa marka dadka in xabad lagu laayo marka waxaan u aragnay kuwaasi inayan ahayn suluux inayan ahayn shirkanaga midda ugu weynooda maanta aan ka hadlayna saasay ahayd marka maxaad isla garateen maxaad guddoonsateen marka si bal arrimahan Ma- loo waxaan yareeyo isla garanay eh, inaanu aragno ninkan barasaabka ah galabta markaan telefoon kula hadlay wuxuu yidhi arrintan waan gaarsiin karaa madaxweynehana waa gaarsiinaynaa berri ha la ii imaado waxaanu yeelaynaa marka arrinta inaan joojino oo bal dib u eegno haddana sidii wax lagu qaban lahaa barasaabka waa kee dadka oona dan bisiga ninka bisiga ahaan jiray oo maaragtay eh, degmada nairobi eh, xagga administrationka madaxda u ah waa ku gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa markaa su-aal kale sheekh xasan jaamici waxaa jirta in soomaali badan oo caalamka joogta gaar ahaan een, magaalada minneapolis iyo gobolka minnesotaba dadku wadaan dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo een, xaaladan ka socota xaafadda islii ee dadka lagu soo qabqabtay bal haddaad wax nooga taabato Eh, habeen hore waxaa ka dhacay minneapolis oo ah xarunta ay soomaalida ugu badan tahay ee gobolka minnesota fadhi aada u weyn oo soomaalida ay ku cambaareeyeen wixii ka dhacay kenya xadgudubyada lagu sameeyey soomaalida kenya ku nool eh, si gooni aana loo beegtay waxaana laisla gartay saddex tallaabo oo waaweyn in la qaado La- laba tallaaba laisla gartay mid saddexaad haddaan kusoo darnay kuley ama anigaan soo jeedinaya waxaa laisla gartay ko in petition eh, maaragtay la saxiixo oo loola jeedo warqad ku qoran maaragtay in dowladda kenya ay xadgudubyo ku samaysay ama ay ku xadgudubtay qawaaniintii iyaga u qornaa shacabkii soomaalida kuwii qaxootiga ahaa iyo kuwii sharciga heestay ee xadgudubyo waaweyn ay ku samaysay in cambaareen eh, maaragtay qoraal la sameeyo oo la saxiixo marka waxaan rajaynayna inaan kubaan kun inay saxiixi doonaan oo markaas kadibna hay-adaha khuseeya in loo diro eh, maaragtay waxaa kamid a un-ta eh, state departmentiga wadanka maraykanka iyo european Uni- union in loo diro taa howsheeda way socotaa wayna bilaabatay laba in oo raali la sameeyo jimcaha salaada jimcaha kadib waxaa la isugu imaanayaa eh, xarunta dowladda horteeda ee dowladda maraykanka ee gobolka horteeda iyadoo markaas ay isugu soo banaanbaxayaan soomaalida gobolka degan aan rajaynayna inay soo wada bixi doonaan hadduu ilaah yidhaahdo taasoo micneheeda ay tahay in la muujiyo carada ee soomaalida gobolka minnesota ay muujiyaan carada ay qabaan ay diidan yihiin waxa lagu sameynaya walaalahooda ee markaasi iyo eh, la xukumay iyagoon dembi gelin anaga saasaan u aragnaa qof qof markii xabsi lagu hayo ee maaragtay la dhibaateynayo waa ciqaab ayuu ee oo oo la ciqaabayo wuu xukuman yahay badanaaba xuk- qofka la ciqaabayo waa qof xukun ku dhacay ka iyagoo la marsiinin due process oo ahayd in maxaakiim la marsiiyo haddii dembi lagu soo oogay laakiin aan intaba dhicin in markaasi ay tahay xaqdaro midda ugu dambayso ay fiirinayaan waxaa ka mid ah iyadoo aan la kaashanayno maaragtay garyaqaano oo ee xuquuqda aadamiga iyo international law ku takhasusay taana oo aniga iyo rag kale waxaan fiirinaynaa siday suurtagal u tahay dowladda kenya in legal action eh, laga qaado macnaheeda loola jeeda in la dacweeyo marka maxaa lagu dacweynayaa dhammaan xeerarkii ay saxiixday ee internationalka ahaa oo anaga hadda si gooni aan u taaban karno in xadgudub ay ku samaysay marka waxaa dowladda kenya hadda laga filayo koley anaga shacabka soomaaliya ay codsadeen waxaa ka mid ah ko in apologize ay ka samayso ficladii ay- ay samaysay oo maaragtay ee xadgudubyada ahaa laba inay dhammaan ay sii dayso dadkii ay wada xirxirtay oo dhan haddii qof dembi ay ku oogeysana channelka sharciga ay u marto iyo saddex in magdhow degdeg ah ay siiso dadkii dhibaatada ee gaarsiisay ama dhibaato dhaqaale ka soo gaaray markii iyaga ay xirxireen iyo midda ugu dambaysana apology inay u samayso dowladda soomaaliya waa dowlad tabar daran ma ahan in ay maaragtay tabardaradaasi haddii maanta aan tabardarana beri awoodaan yeelan doonaa taa inay ku xisaabtanta aysan hilmaamin inaan deris nahay oo derisnimo inay ka shaqayso waa tahay aad baa umahadsantaha sheekh xasan jaamici haddaan siiyo xaaji xasan dhammaan tallaabooyinkan uu sheegay garyaqaan xasan jaamici ma yihiin kuwo wax u tari kara dadka soomaalida degan xaafadda isli kuwa xirxiran iyo kuwa haddaba cabsida ka qaba in guryahooda loogu galo oo la xirxiro
dabcan maxaa yeelay horta ujeedadooda iyagu martensionkooda ay rabaan ay soo kiciyaan taasna waa taraysaa sababta waxa waaye markii aad aad doodo oo xaqa aad uleeda aad u doodo nin walba waa kula fahmayaa taa iyada ana waxaa laga yaabaa markaa codad badan oo sidaa hadda ay wuxuu isagu ka codsaday waxaan leeyahay soomaalida degan minnesota arrinta ay ku dhaqaaqeen waxay ay ka codsanayaan daalooda kenyana marka inaan taageero laga helo meelo kale oo nalala fahmo waa laga yaabaa markaa oy wax tarto dabcan haddii la hadlo mar aan la aamusin faa'iido ay leedahay meelo kale markaad leedahay xaaji xasan maxaa ujeedaa adduun weynahoo idil maxaa yeelay waxaa adduunkao dhan tartan weeye laga yaaba markaa meelaha nalooga kacsan yahay in meelo kale sabood aan ka haysanaa laga yaabaa hadday taa jirtana markaa dadkaasaa u riyaaqaya haddaba meelo badan baana laga soo wacaa oon hadda magacaabi karin oo mataqaanaa noo muujinaysa naxariis iyo iyo tacsi noo soo diraayo waa garta waxaan rabaa marka cabdirasaaq maxaad u aragtaa maadaama sida uu garyaqaan xasan jaamici ka dhawaajiyey dowladda soomaaliya ha tabar daraato hase ahaatee waa dowlad hadda jirta oo caalamku aqoonsan yahay kenya darisla ah ciidamo wadanka kenya ka tirsan ay wadankii soomaaliya joogaan bal in tallaabooyinkan ay ku qaado dad ka soo qaxay wadan dariskooda ah oo qaxooti ku ah wadankoodii ciidamo iyaga ka tirsanna ay joogaan gudihii dalka soomaaliya in ay sidan ula dhaqanto ma kula muuqataa in taasi ay ka hoos baxday dowladda kenya oo ahayd bal inay arrimaha si kale u marto haddii ammaanba ay ka fikirayso oo xaaladdu ammaan tahay arrintii uu ka dhawaajiyey gareeqaanka marka hore wuxuu sheegay istraatiiji fara badan oo meelaha minnesota iyo dhaqdhaqaaq yar inay samaynayeen oo maaragtay dadaal ah waa fiican tahay ani laakiin kuleytaba arrintaas uma arki solution solutionka waxaa weeye home grown solution baa loo baahan yahay annaga ayaa kenya degan oo nairobi degan oo qaraxa waxaa lala beegsanahay khaniisado keli ma aha madow keli ma aha marka arrimihii uu sheegay protest iyo rally minnesota lagu sameeya iyo arrimahaas arrima annaga solution loo keenayo maaha solutionka waxaa ku jirtaa gacantayna taas oo ah ini understanding lala gaaro oo hesiis lala galo dawladda iyo wala oo wada shaqeyn leh taasaa solutionka ku jirtaa laakiin adoo raalliya cabdirasaaq cabdirasaaq raalli ahow xaaji xasan sida uu ka dhawaajiyey waxay la shireen madaxweynihii bay la shireen iyo ku-xigeenkiisii waxbay ku heshiiyeen intaan arrimihii laga shaqayna tanaa dhacday marka heshiiska dawladda lala gelayo qaabkee baad isleedahay ha loo wajaho cabdirasaaq walaa hadalka dawladda in lasii wadon ba ila tahay aniga inuu dawladdana gaar u xanaaqdo ummadana gaar u xanaaqdo oo la dhaha anaga wada shaqeyn iyo wax heshiis oo dawladda la gelayno ma laha waxaaba dawlad dhan ma laisku taagi kara dawlad dhan ma la dagaalami karo marka waxay la tahay home solutionka dadaalkaasoo xaajiga sheegay waa inaan kuna noqonno oon xoojinno oo had iyo jeer dawladda la shirno oo diyaar u ahaano oo weliba cadeyno ina dawladda wada shaqeyn diyaar u nihin waa tahay xaaji xasan baan siinaya xaaji xasan madax meel ka sarreyso la salaaxamo le bay soomaalidu tidhaahdaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowladda kenya aad la shirteen inta aanay qabqabashadan dhicin ka hor laba habeen kadibna qabqabashadan baahsan baa dhacday oo dadku banaan ku dhow xabsiyada lagu dhigay qaabka hadda aad isleedihiin arrintan ha lagu xaliyo ama meesha aad isleedihiin arrintani way daweyn kartaa waa xaggee xaaji xasan waataan u sheegay oon iri annagoo waxaanu fahmi weynay annagoo shalay ayna adeejiyeen haddana intii adeegi aanu meelna aanu gaarsiin ay dadkii qabqabasho iyo dil ay ku bilaabaan taas waa mid naga fajixisay waana qaadan weyn waa u qaadan weynay sababta waxaa weeye madaxweynaha waddanka hadduu mar hadlay waxaa markaa aan filaynaa in hadalkaasi uu noqdo mid nagu siman meeshii naloo diray ma dhicin ti iyada ahayd ma dhicin tan marka hadda nagu dhacdayna qaxootiga xaqa qaxootiga kenya way taqaanaa sida loo xaq dhowro qaxooti maxaa yeele qaxooti badan baa soo maray oon la joognay halkan ugandaa jirtay ugandes baa jiray rwandis baa jiray congaa jirtay marka intaas wada iyaguna shidooyin dhib waa qabeen laakiin weligood iyagu sida hadda anaga naloo galo ama naloo dhaqdo loolama dhaqan marka waxaa anigu hadda aan leeyahay in wanwaanta aan badino haddana dawladdii aan sasabanno maxaa yeele waxba kama qaban karno lama dagaalami karno dariiq aan istaagno oon aan aan dhagax tuurnana faa'iido ma leh waxaan markaan aaminsannahay hadday maadaama dawladda isaa tidhi aan kula xaajoono shalay maxaa noo dirayseen haddii aad maantana diraysaan inaan dhahno oy jawaab naga siiyaan waa filaynaa waa sugaynaa waxaan kuleeyahay hadda nin oo ninkan securityga u weyn oo barasabka ah baa wuxuu yidhi arrintan hadday saa u dhacday waa ka fiirsanaynaa aan isu imaano ku fiirsadaas marka wuxuu ka wadaa in la joojiyo waxa suuqa hadda socda in la joojiyo oo laga wada hadlo siyaasiyiinta soomaalida ganacsatada iyo aqoonyaha soomaalida inay dar isu yimaadaan wixii dawladda lala xaajoodo anu hadda saasaan filaya ama aan sugaya inay arrintaa inay saa u dhacdo asbuucan gudihiisa qodobkaas xaaji xasan ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan oo aanu kaga hadlaynay qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda isle ee magaalada nairobi iyo xabsiyada magaalada nairobi oo ay weli ku jiraan soomaali badan iyo sidoo kale waxa uu sharcigu ka qabo in dad aan dembi lagu soo qaban lagu hayo xabsi muddo ka badan siddeed iyo afartan saacadood tan iyo kulanto dambe nabadgelyo